toosinaya oo kolba halka khayryahay u tilmaamaya waayo isagaad aamintay ilaahay baad u dhiibatay waa tawakul ilahay baad kala saaratay inaasaynu ilahay waxaan ka baryaynaa ilahay khayrkiina waafajiyo subxaanaka allahuma bixamdika nashhadu an laa ilaha illa anta labadoodu ficilkay sameeyeen marka ficilkii la weydiiyena waxay sheegeen inay rasuulka ka arkeen sala allahu calayh wasalam markaa rasuulkay ka warinayaan ee haddii qofku uu weysaysto hadduu qofku weydiisto lacag kuna iibsanaya qaad iyo sigaar miyaa la siinaya ee qowlka saxdii waxa weeyaan shayga aada hubto ee aada og tahay aad hubto inuu ku isticmaalayo waxyaalaha aan wanaagsanayn ma siinaysid waayo haddaad siiso sharkaa waad la qaybsanaysaa waad ku caawisay laakiin waxaa jira mar aanad hubin oo aad shakido oo aad kala garan weydo ma waxaasuu ku rabaa mise waa baahanyay xilligaa inaad qodqoddo oo aad dhaariso oo tiraado waan ku soo eegaya ina mar waa ku raacayaa ilaahay kuguma addoonsanin waad ka siinaysaa waa sadaqad waxna ha qodqodin ilaahayna inama odhanin ilaahayna gama dhigin qaar mukallifiina oo wax raacraacdeeya oo daba dabagala ee marka aad ducaysanayso salaada gudaheeda haddii aad garan weydo carabiga oo af soomaali aad ku ducaysato ma laga aqbalaya qofka wayn horeynu sheegnay haddaanu qofku garanayn oo aanu marnaba duco carabiya aanu garanayn af soomaaligaas iskaga ducaysanaya saasay culimmadeenu yidhaahdeen sheekh cusmaan iyo keyrkiiba sidaasay u fadwoodeen waxaana weeyaan qadiyadaas in qofku iska ducaysto ilaahay subxaana wa tacala waxba kaga keeni maayo salaada ma sii wadanaya mise sii wadan maayo salaada sunnaha ah haddii faralka la aqimo waa laga baxaya meeshaad kaga jirtaba ha idaa qimat isalaa falaa salaata ila alatii uqiimat haddii salaad la aqimo taa la aqimay mooyaane salaad kaleoo la tukanayaa ma jirto marka dadka yidhahdaa laga gaadhsiiyeeyo kusii jirjirayaa waa arrin aan habboonayn qofku iskaga baxaya waayo waa sunno iyo faral laba isleeg maaha o isu dhigmaya uu qofku iskaga baxaya wajzakum allah khayr wasalam alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما أما بعد waxaynu ku soo jirnay xadiidkii istikaarada qofka muslimkii markuu rabo inuu tallaabo ku dhaqaaqo ficilka laga rabo inuu ilaahay subxaanaه wa tacaala khayr weydiisto can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam qaal ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي xadiiska saddex iyo lixdanaad baynu ka qaadaynay abi hurayra radia allahu tacaala canhu wuxuu nebiga ka soo warinayaa sala allahu calayhi waaalihi wasalam inuu nebigu yidhi maa bayna beyti inta u dhaxaysa gurigayga iyo wa minbari mimbarka aan ka khudbadeeyo rawdatun beer baa ah min riyaadi aljanna beeraha jannada ka mid ah wa mimbarii mimbarkayguna calaa xawdii darka aan qiyaamaha ku leeyahay ayuu dul saaran yihi xadiidkan abi hurayra radia allahu tacaala canhu wuxuu nebiga ka soo warinaya sala allahu calayh wasalam laba arrimood mid waxa weeyaan rawdada rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ka warramayo iyo mimbarkiisa barta uu ku yaallo iyo waxa uu dul yahay rasuulku wuxuu tilmaamaya sala allahu calayh wasalam maa bayna beyti gurigayga gaar ahaan waa xujradii caaisha qolka caaisha iyo mimbarkayga waxaa u dhaxeeya inta u dhaxaysa waa rawdatun beer min riyaadi aljanna beeraha jannada ka mid ah oo guriga xujrada caaisha waa halka uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam iminka ku aasanyey ee uu kula aasan yahay abubakar asidiiq iyo cumar bnu khadaab waa masaajidka rasuulka dhinaciisa bari ee qibladuna dabcan marka madiine la joogo koonfur bay noqonaysaa mimbarkuna waa halkaa koonfureed waa meel dhexe oo u dhaxaysa mimbarka iyo qolka qiyaastii waxay noqonaysaa ballar waa ilaa shan mitir dherarna waa ilaa toddoba mitir ama sideed mitir waa intaa waxay ku xayndaabeen iminka biro yaryar oo calaamasan waxaa la yidhaha rawdatu arawda nabawiya shariifa qofka saa'irkee siyaarta masaajidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa sunno ah waajib ma ah waxa sunno ah inuu ku dadaalo rawdada inuu laba ragcadood ku tukado laba ragcadood buu ku tukanayaa kadibna wuu ku ducaysanayaa maadaama ay tahay rawdatu min riyaadi aljanna wuu ku dadaalaya waajibsan maaha laakiin waxay sameeyaan dadka muslimiinta ee aan iminka cilmiga badan lahayni waa isku dilaan oo nafta iskaga baxda oo gaar ahaan qolooyinkan afrikaanka iyagu xoog baaba isticmaalaano dadka waa jiidhaan sharciguna markaad ku guulaysato eed gasho rawdada aad gaadho waa inaad laba ragcadood ku tukato ana aad kula ducaysato kadibna aad walaaladaa u bannayso iyagu waxay samaynayaan markuu meeshaa helo wuu fadhiyaya kii salaadii subax helay ayaa casar iyo maqrib ugu soo gelaya waxa weeyaan intii kale o dhan baan waxba ogolayn meesha fadhigeeduna sunna o maaha in laba ragcadood lagu tukadaa waa intee waa daqiiqado yar dabeetana aad ducaysato khayrka adduunyo khayrka aakhiro dabeetana aad ka socoto marka la isweydiiyo sidee u tahay rawdatu min riyaad iljanna beer beeraha jannadaa ka mid say u tahay qolooyin baa jira waxyaalaha ku saabsan aakhiro ee rasuulku inooga warramo sala allahu calayh wasalam caqligooda ku qiyaasa uu idhahda dee beer jannada jannadu waxay ku taallaa sabca samaawaadkay ka sarraysaa tanna waa arladii sidee isu qabanaysaa aynu yar bedelno wax kale aan ku macnayno waxa weeyaan waa kalsooni darro rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay buu kas ayaa ayaa u soo waxyooday maadaama ilaahay u soo waxyoodayna awoodda bini aadamka kuma qiyaasayno waayo hadduu haddeen awoodda bini aadamka ku qiyaasno wax suurtagelaya way adkaanaysa waayo innagu isuma keeni karno wax samadaas sare ah iyo wax arlada ah islama doonan karno laakiin awoodda ilaahay waa basiid in allaha yafcalu maa yashaa ilahay wuxuu doonu sameeyaa waxna kuma adka sidaa awgeed saasaa lagu daayaa waa rawdatun min riyaadi aljanna waa beer beeraha jannada ka mid a wa mimbari mimbarkayguna calaa xawdi rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii masaajka la dhisay mimbar baa loo sameeyey markii hore wuxaa mimbarkiisu ahaa tiir ku yaalla masaajidka ayuu ku tiirsan jiray markii dambe qof dumaroo saxaabiyada ayaa tidhi yaa rasuul allah aanu mimbar kuu samayno deetana addoon ay lahayd bay u dirtay oo nijaar ahaa mimbar buu usoo sameeyey saddex kala sarreeyo ah saddex duraja kii buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku khudbadeeyey maalintii koowaad uu ku khudbadeeyo ayaa tiirkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ka khudbadayn jiray ayaa reemay oo sida xoolaha geelu u reemaan ayuu u reemay la maqlaayay dadkao dhan u maqlayeen markaasuu rasuulku intuu ku dhaqaaqay ayuu gacanta saaray sala allahu calayh wasalam waa mucjisooyinkiisa markaasuu wuxuu u aamusayey say saxaabadu yidhaahdeen sida ilmaha yaree hooyadii ay laabta ku qabataa u aamuso ee ayaraayar usoo aamuso ayuu usoo aamusayey waa tiir markaasay culimmadu yidhaahdaan nebiga calayhi salaatu wasalaam oo tiiru booliyoobay tiir aan noolayni ayaa waxaa laga yaabaa dad badan oo muslimiin sheeganaya aanay u boholiyoodsanayn ama aanay jeclayn tiir baa u dananaya ama u remaya markii mimbarka loo sameeyey mimbarkaasuu ku khudbayn jiray sala allahu calayh wasalam markaa mimbarkaygu waxa uu kor saaran yahay xawdkayga iyo darkayga rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu siiyey webi jannada ka mid ah inna acdaynaaka alkawsar fasalli lirabbika wanxar ina shaani'aka huwa alabtar webiga uu leeyahay ayaa dar baa laga soo jiiday darkaasi wuxuu ku yaalaa carasaadka qiyaamaha darkaasi waxa yaalla koobab cadadkooda uu leegyahay xidhigaha samada tiro badnaa waxay ka qabaan iyo quruxba qofka hal mar cabbaana dib uma haraado dadka dariiqa rasuulka calayhi salaatu wasalaam adduunyada hayay ayaa ka cabba qof kastoo dariiqa rasuulka khilaafay sala allahu calayh waaalih wasalam oo bidca la yimina waa laga celiyaa waa laga rabaayo waa laga horaa markaasuu rasuulku leeyahy calayhi salaatu wasalaam qaar aan garanayo ayaa lasoo ayaa laga horaa laga horjoojiyaa saan kuha asxaabi waa ummadaydii waa asxaabtaydii saa la yidhahdaa innaka laa tadri maa axdasuu bacdak gadaashaa waxay bedeleen ma ogid way isbedeleen sidii hore maaha saa dib loo celiya markaa mimbarkayguna xawdkayga ayuu saaran yahay markaa xawdka siduu saaran yahay sidaynu markii hore nidhi ayuu baanu leenahay ilaahay subxaana wa tacaala kayfiyaduu garanayo oo isagu awoodayo oo aynaa inagu gaari karayn maskaxdeeduna aynaan qaban karayn ayuunbaa ayaa ilaahay u saaray waxaanu muuminiin ku nahayna qaybka inaan rumayno aladiina yuuminuuna bilgayb oo aynaan qaybka faragelin noorasay ku dhici kartaa sidee baa xawdkiioo aakhiraha iyo mimbarkiioo adduunyadaha iyo halkay iska soo gaadhaan haddii laqodo xawdkii ma la gaadhayaa iyo arrimo noocaasa lama galo waa wax awlaynaan lahayn inagu can cuqbata ibni alxaaris radia allahu tacaala canhu qaala waxau yidhi sallaytu waxaan la tukaday maca nabiyi nebiga sala allahu calayh wasalam alcasra salaadii casr baan la tukaday falamaa sallama markuu salaamo naqsaday qaama wuu kacay sariican deg deg buu kacay wa dakhala wuxuu u galay calaa bacdi nisaa'ihi oorihiisa mid ka mida ayuu gurigeedii galay sibadeetana kharaja waa soo baxay wa ra'aa wuxuu arkay markuu soo baxay maa u- maa fii wujuuhi alqowmi qoomka iyo saxaabada raggii meesha joogay ee ku tukanaya masaajidka waxa wejigooda ku sugan ee min tacajubihim la yaabka ay la yaabeen ah lisurcatihi degdegiisa ay la yaabeen wejigooda ku akhristay inay yaaban yihin faqaala wuxuu yidhi dakartu waxaan xasuustay wa ana fi salaati anigoo salaada ku jira waxaan xasuustay tibran ayaan xasuustay tibran kuus dahaba tibran waa marka uu dhagax yahay dahabku een weli la kala shiilin ee aan la gubin ayaa la dhaha tibran tibran cindana kuus dahaba oo gurigayga yaalle baan xasuustay fakarihtu waxaan nacay an yumsiya inuu galabaysto oo gabalku u dumo aw yu- aw yabiita ama uu u hoydo cindanaa agtayada fa amartu waxaan amray biqismi- biqasmihi in la qaybiyo ayaan soo faray intaan u degdegayay hawshaasay ahayd in la qaybiyo oo sa- ee, masaakiinta loo qaybiyo Ee, xadiidka cuqbata ibni caamir ca- cuqbata ibni alxaaris wuxuu tilmaamayaa rasuulullaahi moxamed sala allahu calayh waalihi wasalam ayaa la tukaday salaad casar markuu salaamo naqsaday falamaa sallama qaama sariican deg deg buu kacay wa dakhala wuxuu u galay calaa bacdi nisaa'ihi dumarkiisa qaar ka mid a ayuu u galay waxay axaadiistu u badinayaan iyo a'immada sharaxdaaba waxay u badinayaan ee, bacda nisaa'ihi in looga jeedo umu salama radia allahu tacaala canha oo gurigeeda uu yaalay dahabkaas Ee, rasuulka calayhi salaatu wasalaam loogama baranin markuu salaamo naqsado inuu dhaqsoo kaco halkiisuu ku wardiyi jiray intuu usoo jeesto xagga ma'muumiinta ayuu bartaa ku wardiyi jiray ee, saxaabadana wuxuu u sheegi jiray wanaagga iyo manaaficaadka ay leedahay in bartaa lagu wardiyo oo intaad goobtaada fadhido malaa'igtaa kuu ducaynaysa naxariista ilaahay baa lagu baryaya maqfirada iyo dembidhaafka ilaahay baa lagu baryayaa inta aanad weyse jabin intay doonta ha noqoto markaa qofka muslimka waxa u fiican uu halkaas ka fadhiyo haddaanu hawl degdega lahayn haba yaraato daqiiqada yar haddaan lagu duceeyo waad faa'iidaysaa aad baad u guulaysanaysaa daatana waraa'a wuxuu uma kharaja markuu gurigii galay wuu soo baxay dhaqso waraa'a wuxuu arkoo ka akhristay maawi fi wujuuhi lqawmi waxa wejiga qolada saxaabada ah wejigooda ku yaala ee min tacajubihim la yaaba lisurcatihi degdegiisa ay la yaabeen wejigeennani waa sabuurad ilaahay subxaana wa tacaala ugu talagalay qofka shucuurkiisa in laga akhristo oo qofka wax kala garanaya wejigan unbuu akhristaa aqoonna uma baahna laakiin wuxuu u baahan yahay mumaarasa in in badan qofkani ugula tacaalo markaasuu qofku markuu saa qofka u eego inuu murugaysan yahay iyo inuu faraxsan yahay in wax kale ku soo kordheen inuu yaabanyey iyo inuu wax isweydiinayo wejigana ilaahay subxaana wa tacaala maadaamaynaan qalbiga gaadhayn waa xikmad ilaahay qalbiga allun baa gaadha laakiin qalbigii baa isku soo qoraya halkan markaasa odhahda hebela maxaa kugu soo kordhay maanta hebela waad faraxsantahay maanta maxaa dhacay xaggeed ka keentay waxa weeyaan wejigan aad arkaysaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabada wejigoodii buu akhristay deetana wuxuu u sheegayaa si uu u baabi'iyo tacajubka iyo layaabka ayuu leeyahay dakartu waxaan xasuustay wa ana fi salaati anoo salaada ku jira tibran cindana tibran dahab kuus dahaba oo aan weli la kala shiilin oo cindana agtayda yaallay oo guriga yaallay fakaritu waxaan nacay an yumsiya inuu gabalku u dhaco aw yabiita cindana ama uu agtayda u hoydo faamartu biqasmihi in la qaybiyo ayaan amray sala allahu calayh waaalih wasalam waxay qadiyadaasi tilmaamaysaa deeqsinimadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee aan xadka lahayn ee aanu weligiiba odhanin laa maa qaala qadu laa ila fi tashahudihi lowla tashahud lakaanat laa'uhu nacam weligiiba laa ma odhan cid kasta wax weydiisataa haddii xataa aanu markaa haynin wuu ballan qaadi jiray wuxuu odhan jiray intaan wax helayno iska sug ayuu odhan jiray maalin heblaaya goortaana ma odhan jirin ma celin jirin sala allahu alayh waali wasalam iyo in khayraadka loo degdego oo aan dib loo dhiganin khayraadka in loo degdego oo aanad odhanin berri iyo saa dambe iyo waayo taswiifka iyo dibudhigu waa arrin aan wacnayn oo aan wanaagsanayn markay taasi rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay tilmaamaysaa hadalkii uu yidhi oo kale hadalkuu yidhi muxuu ahaa wuxuu rasuulku laha calayhi salaatu wasalaam haddii buurta uxud oo dahaba lay siiyo saddex habeen iima soo wareegteen ilaa aan qaybiyo ilaa aan qaybiyo saddex habeen oo keliya waa buurta uxud oo dahaba tanna waaba kuus dahaba marka kuuskii waa uu qaybiyey dabeetana sidiibuu ayuu ku amray in la qaybiyo saasaa loo qaybiyo marka khayrka in loo degdego khayrkana wuxuu uga degdeg badnaa sida dabaysha dheeraysaa ay u dheerayso ayuu khayrka ugu degdegi jiray waxay kaloo cumiladu ka soo qaataan culimmadu salaada qofku markuu ku jiro xasuusashada yar ee aan badnayn ee aan salaada kaa mashquulinayni inaanay waxba salaadaada yeelayn bidaliil waxaa u daliila rasuulku qadiyadan wuxuu ku xasuusay daakhila asala sala allahu calayh wasalam marka waxaa la diidan yahay uun markaad salaada gasho inaad la isla baxdood isilowdo salaamu calaykum tanaad ku war hesho ama goor ka yar horaysa laakiin hal marood wax yar xasuusatay haddana aad dib ugu noqotay khushuucdii waxa salaadaada waxba yeeli mayso marka waa in lagaga deedaa qofka muslimkiina khayrka aanu dib u dhiganin can quraybin qurayb waxaa laga soo wariyey waa taabici addoon uu ahaa ibnu cabbaas sa'altu waxaan weydiiyey umma salama can iragcatayni laba ragcadoodoo bacda alcasri salaada casar la tukado kadib faqaalad waxay tidhi ummu salama samictu nabiya sala allahu calayh wasalam nebiga ayaan maqlay oo yanhaa canhumaa diidaya labadaa salaadood labadaa ragcadood diidaya oo la yaan la tukanin bacda casr uma deetana ra'aytuu waxaan arkay yusallii isagoo tukanaya yusalliihima labadii ragcadood isagoo tukanaya xiina salla alcasra markuu casar ka baxay ee uu casar tukaday ayaan arkay isagoo tukanaya uma dakhala waa soo galay wa cindii waxaa iila joogay niswatun dumar min bani xaraam min alansaar dumar ansaara oo jilibkaa bani xaraama ayaa ila joogay fa arsaltu ilayhi waxaan u diray aljaariyata inantii yarayd baan u diray faqultu waxaan ku udhi quumii istaag bijanbihi dhinaciisa faquulii lahu waxaad ku tidhaahdaa taquulu laka umu salama umu salama waxay ku leedahay yaa rasuula allah samictaka waxaan ku maqlay tanhaa adoo diidayaa can haatayni ragcatayni labadan ragcadood ee casar ka dambeeya adoo diidan baan ku arkay wa araaka iminkana waxaan ku arkaa tusalliihima adoo tukanaya markaad intaa ku tidhaahdo fa in ashaara biyadihi hadduu gacanta kuu ishaarana fastaakhirii canhu dib uga soo durug hadduu gacanta ku dhaha dib u durug dib uga soo durug fa facalat iljaariya inantii yara sidii bay yeeshay oo su-aashii bay weydiisay fa ashaara biyadihi isna gacantii buu u ishaaray fastaakharat canhu dib bay uga soo baxday falama insarafa markuu hawshiisii ka soo jeestay qaala wuxuu idhi yabnata abi umaya inantii abi umaya dhalayow sa'altanii sa'altinii waxaad ii weydiisay can iragcatayni labada ragcadood allatayni bacda alcasri ee salaada casar ka dambeeya wa inahu sababtuna waxay tay ataanii waxa ii yimi naasun dad baa ii yimi min cabdilqays qabiilka cabdilqays laydhaa ka mida oo fashaqaluunii waxay iga mashquuliyeen can iragcatayni labada ragcadood allatayni bacda duhri ee ragcadii labadii ragcadood ee ka dambeeyey salaada duhur fa humaa labadii ragcadood haataani waa kuwan aan iminka tukanayey weeyaan labadii ragcadood xadiiska waxaa soo warinaya qurayb qurayb waa mawla ibnu cabbaas waa taabici wuxuu leeyahay umu salama ayaan weydiiyey umu salama waxay ka mid ahayd faqiihaati ummahaati almu'miniin dumarkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam qolooyinka ugu cilmiga badan bay ku jirtay dabeetana wuxuu waraysanayaa taabicigani ummu salama umma almu'miniin ayuu leeyahay labada ragcadood ee salaada casar ka dambeeya iga warran ma sunnaysan karaa iyana way u warramaysaa oo waxay uga warramaysaa wixii rasuulka ay ka maqashay ama ay ka aragtay sala allahu calayh wasalam sida la ogsoon yahayna saddex xilli ayaa salaadaha sunnaha ah la manciyey oo la diiday xilliyada waa bacda salaati asubx ilaa an tashruqa ashamsu qadra rumxin cadceeda salaada subax marka laga baxo ilaa cadceedu ay soo baxayso welibana ay dheeraanayso in waran lagu qadaro in waran lagu qiyaaso taqriiban markay soo baxdo shan iyo toban daqiiqo kadib weeyaan iyo cadceedu markay bartamaha duhurka isku qotomiso ee aanay dhannaba u leexanin ayaa yaro salaada la diiday iyo casar marka laga baxo ilaa cadceedu ka dhacayso waa salaada sunnaha ah markaa culimmadu waxay isweydiiyaan ma salaadoo dhanba mise waa salaadaha qaarkood qolo waxay leeyihiin nahyiga sideeda lagu qaadanayaayo salaadoo dhanba mid faraloo kaa tagtay mid sunnooo kaa tagtay mid sabab leh mid aan sabab lahayn dhammaanteed qowlka saxdina waxa weeyaan ee xadiidkan iyo axaadiis kaloo la midi ay uay u adeegayaan iyo qaacidooyinka sharcigii waxa weeyaan in salaadaha la kala qaado maxaa loo kala qaadaya waxaa loo kala qaadayaa salaad faraloo kaa tagtay iyo salaad sunno ah oo aad caado u lahayd oo maalinku dhaaftay iyo salaad sabab leh saddexdaaba xilliyada waa la tukan karaa maalan waxaad tukan jirtay salaatu duxa maanta waa ku dhaaftay sabab ay kugu dhaaftayba way ku dhaaftay waxaad xasootay labiyo tobankii xilli ay cadceeddii bartanka samada ay ku taagantahy xilligana waxaa salaada loo diiday waa xilliga jahannamo la hurinayo xilliga jahannamo la huriyo waa xilliga markaa ilaahay subxaana wa tacaala cadaabkiisa iyo ciqaabkiisa la hurinayo marka haddaad xilligaa xasooto waa tukanaysaa waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiiskiisana u daliila salaadaha faralkii hadday kaa tagaan subax baa kaa tegey goor salaaddii subax laga baxay ayaad toostay waa tukanaysaa casarba ama ilowda ama hurdu kaaga tegey labada xaalun baa jire waxa weeyaan iyagana waa tukanaysaa xilligeedii iyo salaadaha sababta leh jinaasada adoo masaajidka soo galay taxiyatulmasjid qowlka saxdaa waa la tukanayaa waxaana u daliila xadiiska noocana umi lmuminiina umi salama fiqiga ilaahay siya awgeed waxay leedahay samictu nabiya nebiga ayaan maqlay yanhaa oo diidaya canhuma ragcadaha ka dambeeya salaada casar ee bilaa sababtaa isagoo nahiyaya ayaan maqlay uma daatana ra'aytu waxaan arkay yusalliihima isagoo tukanaya labadii ragcadood xiina salla alcasra markuu casar ka baxay ayuunbaa arkay isagoo sunnaysanaya waa qof dumara oo ilaahay cilmi siiyey oo caqligeeda ka shaqaysiinaysaa waxay isdhinac dhigtay nahyigii hore rasuulku diiday iyo tukashadanuu tukanayo markaa waxays tidhi ma waxbaa soo kordhay oo nahyigii hore ayaa la nasakhay oo la laalay oo la iska daayey deetana dibbay rasuulka u waraysanaysaa le yaa rasuula allah ma waxbaa soo kordhayoo nahyigii hore miyaanu ka noqonnaa si ay u weydiiso alxamdulilah wana soo dhacay umu salama radia allahu tacaala canha waxay damacday inay waraysato xilliga uu soo galayna waa xilli ay mashquulsanayd oo waxaa la jooga dumar martiya uma dakhala waa soo galay wa cindii waxayla joogay niswatun dumar min bani xaraam min alansaar fa arsaltu ilayhi waxaan u diray aljaariya inantii yarayd ee umu salama xikmadda ilaahay sii awgeed waxay rabtaa cilmigiina inay rasuulka weydiiso martideediina ay xurmayso martidii kama kici karto intay ka tagto rasuulka ma soo weydiinayso ee waxay rabataa inay la fadhido iyagii oo ay u wehel yeesho su-aashiina ay weydiiso dabeetana waxay heshay inanteedii yarayd oo dabcan abu salama uu dhalay oo rasuulka gurigiisa ku soo kortay sala allahu caleyh wasalam gaar ahaan dhowr hablood bay haayeen zaynab baa loo badinaya inay ahayd zaynab bay ku tidhi quumii istaag bijanbihi dhinaciisa istaag rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay baraysaa qaabka wax loo weydiinayo aadaabta iyo akhlaaqdu ku dheehantay intoo u tagtood hor istaagto ha mashquulinine dhinac istaag oo faquulii lahu waxaad ku tidhaahdaa taquulu laka umu salama waxay ku leedahay yaa rasuula allah samictaka waxaan hore kuu maqlay tanhaa adoo diidaya can haatayni ragcatayni labada ragcadood waxaan kugu ogaa adoo diiday wa araaka iminkana waxaan ku arkaa tusalliihima adoo tukanaya oo dee waa adigaa soo tukaday masaajku ku soo tukaday fain ashaara biyadihi haddii markaa uu mashquulsan yahy culamada qaar waxay u macneeyeen inuu weli salaaddii ku jiro laakiin sax maaha taas xadiisku wuxuu tilmaamayaa inuu masaajidka kusoo tukaday deetana uu qolka soo galay gurigay ku jirto uu soo galay markan ay leedahay hadduu kuu ishaaro dib uga noqona waa hawlo isagu ku mashquulsanaa awgeed ayay leedahay hadduu gacanta kuu ishaaro dib uga soo baxa fafacalat iljaariya inantii yare sidii bay yeeshay fa ashaara biyadihi rasuulkuna dib buu ishaaro dib u joogsa buu yidhi fastaakharat canhu dib baa uga soo baxday ile mar hore tacliimaadka lasoo siiyo waa lasoo tarbiyey waa lasoo ta- eh, habeeyey waa lasoo tilmaamaye sidii bay yeeshay falama insarafa markuu soo jeestay qaala waxa uu yidhi yabnata abi umaya markaa yartiba la hadli maaye toos buu la hadlayaa eh, umu salama waayo waxa weeya waa hinda binta abi umaya magaceeda saxdii wuxuu yidhi yabnata abi umaya abi umaya inantii u dhalayay sa'altinii waxaad i weydiisay dabcan toos imaad weydiine waxaad ii soo marisay yarta can iragcatayni labada ragcadood allatayni bacda alcasri ee salaada casar ka dambeeya ayaad i weydiisay aan maanta tukaday wa innahu sababtu waxa weeyaan arrinkii hore waxba iskama bedelin waa sidiisii waa manhi laakiin aataanii waxa ii yimi naasun dad baa ii yimi min cabdilqays qabiilka cabdilqays la yidhahdeen soo maraynay ee ka imanayay baxrayn ee soo islaamay ayaa ii yimi wafdi noocaasa fashagaluunii waxay iga mashquuliyeen can iragcatayni labada ragcadood allatayni bacda duhri ee duhurka ka dambeeya fahumaa haataani labadii ragcadood waa kuwan dabcan xadiiska waxaa laga qaadanaya qabaa'ilka magacooda in laga sheegi karo kol haddaanu turxaan lahayn oo aan la caayeyn nin ree hebel iyo koox ree hebel in la odhan karo waayo umusalama waxay lahayd na- nisaa'u min bani xaraam rasuulkuna wuxuu lahaa rijaalu min cabdilqays rag ree hebelaa ii yimi ha waxa dhibi kuma jiraan laakiin waxay dhibi ku jirtaa marka xume loo bedelo ee qofka lagu durkinayo ama lagu soo dhawaynayo ama lagu deedafinayo ama lagu nasabcaayo markaasay xun tahay waxaa kaloo laga soo qaataa rawaatibta sunanka raatibadaa ee joogtadaa in la qalleeyo oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam marar badan wuxuu tilmaamay qofka salaad amaba qur'aan akhriyi jiray ama tukan jiray salaad ee ay dhaaftaa inuu tukado waxaan uu deliishanayey wahuwa aladii jacala alleyla wاnnahaara khilfa liman araada an yadakara aw araada shukura waa laba isku bedelo haddii tii habeenka ku dhaafto duurka eh, maalintii tii maalinta hadday ku dhaafto habeenka can ilbaraa'i bni caasimin qaal radia allahu canhu qaal amarana nabiyu nebigu wuxuuna amray sala allahu caleyh wasalam bisabcin toddoba wanahaanaa wuxuu noo diiday can sabcin toddoba amaranaa wuxuuna amray biitibaaci inaan raacno aljanaais jana- jinaasada iyo meydka inaanu raacno wa ciyaadata almariidi qofka ka bukaa inaanu soo booqanno wa ijaabati daaci ka noo yeedha ee nacasuumana inaanu ajiibno wa nasri almadluumi ka la dulmayo inaanu u hiilinno wa ibraari alqasam dhaartana inaanu u fulino qofka ibraara alqasam dhaarta in loo fuliyo wa raddi salaami salaanta inaanu ka jawaabno wa tashmiit alcaadis qofka hindhisay in loo duceeyo wanahaanaa wuxuu noo diiday can aaniyati alfida weelka fidada ah wa khaatami dahabi iyo kaatunka dahabka ah waalxariiri iyo xariirta guud ahaan wadiibaaji waa xariirta teeda aadka u jilicsan waa nooc khaas oo ka mid a waalqisiyi waalqasiyi xariirta teeda adag ee meesha lagu yidha- sameeyo qasa la yidhaahdo walistabraq waa xariirtii oo iyaduna nooc saddexaada iyo wa cani lmayaasir xariirta in la goglado oo lagu goglo rakuubka iyo kooraha in la dul saaro oo shalmad looga dhigo ayuu rasuulku noo diiday calayhi salaatu wasalaam bara ibnu caasib waxa uu leeyahay rasuulullaahi moxamed sala allahu calayhi waaalih wasalam toddoba shay buuna amray toddobana waa noo diiday awaamirta rasuulku ina amray iyo waxyaalaha uu inoo diiday toddoba way ka badan yihin aad iyo aad bay uga badan yihin laakiin wuxuu uga jeedaa uun goob keliya fadhi keliya oonu fadhinay ayuu toddobana nagu amray toddobana noo diiday toddobada uuna amray maxay tahay amaranaa wuxuuna amray biitibaaci aljanaa'is jinaasada in la raaco waa xuquuqda qofka muslimka ah ayay ka mid tahay waa xuquuqda qofka muslimkaa markuu nool yahay xuquuq buu kugu leeyahy markuu geeriyoodana xuquuq buu kugu leeyahay markuu sii mootayana xuquuq kaleu kugu leeyahay oo xuquuqdiisu ma goodo ma goodo marka uu nool yahay xuquuq badan buu kugu leeyahy marka uu markaa go-ana muslimiinta xuquuq badan buu ku leeyahy xuquuqdaasi waxa weeyaan inay maydhaan oo ay kanfaan oo ay aasaan xuquuqda noocaasuu ku leeyay oo ay ku tukadaan oo ay raacaan markaa raacidda maxaa loo shee- maxaa loo sheegay intaa kale o dhan maxaa loo sheegi waayey dabcan intaa kale waa loo dhaqaaqaya kolle waa loo helayay waa la maydhaya waa la kanfaya laakiin waxaa laga yaabaa qofku inuu sahashado oo uu idhaahdo wallahi hebel iyo hebel iyo koox baa raacayse maxaa lagaaga baahan yahy waxaa la rabaa in jamaca loo badiyo salaada loo badiyo waa ergo ilaahayna ergada dadka muminiinta ma celiyo inay afartan gaadhaan amaba hadday afartan gaadhi waayaan saddex saf ay noqdaan marka waxa weeyaan qofku waa inuu raacaa gaar ahaan ragga ayaa loo ogolayay dumarka waa laga nahiyey inay jinaasada raacaan waayo waa qalbi jilicsan yihiin isma xejinayaan baroor iyo arrimo kale la imanayaan waa loo diiday iyaga inay raacaan ee qaababka innagu marka aynu u dhignay ee dumarku inay raashinka raacaan oo ay halkaa ku qaybiyaanna waxa weeya ficlan qadiya saxa ma aha iyadoo qadiyadda raashinka lafteeda culimmadu ay ka hadlaan haddana dumarka waa in laga daaya laga joojiya wa ciyaadata almariidi qofka buka oo xuquuqda la isku leeyahy waa marka qofka uu dhul galo ee uu ee xanuunsanayo ee uu sariiryaal noqdo ayaa la booqanaya waa maalinta dadka la kala ogaado ee qofku uu ogaado cidda ee wanaagsan ee ilaalinaysa ee ka warhaysa waxaad leeyahay laa baasa dawur insha allah waa wax fudud hadduu xataa xanuunku culus yahay waa wax sahlan insha allah berri baad ka boodaysaa khalaas inaad madaxa qabsato waa laga wacay waayo qofkii niyad jab baad ku rigaysa haddaad tidhahdo xaaladaadaba waxaan u haystay ah arrintu wasaan moodaya maaha qofkaas u noqonaya waxa weeya khalaas waxa weeya niyaddiis waa burburaysa waxa laga yaaba in xanuunkuba laba laamo ama saddex laamo waa inaad niyadda u dhistaa mo- moralka u hagaajisaa tidhaahdo khalaas alxamdulilah si lee sheegay ood ka wacantay aad baad u wanaagsan tahay khalaas dhaqsaas uga boodaysa saasaa la rabaa waciyaat almariid ducadan ha ducayso una sheegto in uu yahay waxyaalaha lagu dalacan ilaahaytiisa xanuunka ee dembiga lagaaga tiro darajaadkana laysku dalacsiiyo wa ijaabati daaci qofka kuu yeedhana aad aqbasho cumuum iyo khusuus labadaba waa lagu macneeyey qola caan bay yidhaahdeen qof kastoo kuu yeedha hebelow hadduu ku idhaahdo iyo hadduu idhahdo berri waad ii casuumantay iyo hadduu ku idhaahdo ballan baynu leenahay ii kaalay ijaabata daaci qolooyin culammada ka midiina waxay leeyihiin waxa weeyaan waa gaaro waxay ku gaar tahay casuumadda qofku markuu ishawlo ee uu qarash galo ee uu ku idhaahdo adiga i- ii kaalay cunto iigu kaalay waa inaad aqbashaa hadday tahay weliimo aroos iyo duco aroos iyo hadday tahay tu kalaba inaad yeesho laakiin waxa wacan in laga dhiga caamka markay waajibka tahay ficlan waa marka caruuska uu ducayso qofka arooskii waa in loo tagaa oo xaaladaa dee uu ka duwan yahay xaaladaha caadiga ah qof caadi isaga ducaystay iyo qofka xaaladaa maraya way kala duwan yihin markaasaa waxa weeyaan waa shay la wada maro oo qofka maalintaa kuu iman waaya waxaa laga yaabaa inuu weligii hallii maskaxdaada ka guuxo qofkaas si gaaroo casuumtad u yeedho marka waa waajib casuumadda ducada arooska inuu qofku tagaa waa waajib waxaa kaloo xaaraana in loo yeedho cid gaar oo aqniyaa oo awood leh oo dhaqaalo leh oo masaakiinta laga yeriyo sharu lwaliima waliimatan yudcaa ilayha alaqniyaa waturada alfuqaraau kama qaala sala allahu alay wasalam marka si guudna xuquuqda muslimiintay ka mid tahay waana tixgelin wanaagsan qofka markuu kuu yeedho aad aqbasho waa tixgelisay haddii laakiin aad ka cudur daarato bal waxaad sawirataa qofka istidhi shantaa qof u yeedh ee shantiiba ka cudur daartaan waxa weeyaan xadhkahoodaba uu goynaya isagana niyad jab weyn ayaa ku dhacaya waa in qofkii la tixgeliya oo la aqbalaa oo loo yimaadaa wa nasri almadluum kan la dulmiyey in loo hiliyo kaa la dulmiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam xuquuqda muslimiinta ayuu ka dhigay muu ku xadaynin inaad isku bah tihiin ama isku midab tihiin ama isku dal tihiin ama macaariftaada uu yahay amaba wax sifo oo kale muu siinin sifada keliyu siiye waxa weeyaan inuu madluum yahay inuu isaga soo kaa oohiyana maaha waa inaad hubisaa inuu madluum yahay markaad hubsato inuu dulmayo o la dulmayo waa inaad u hilisaa waxaad awoodayso wixii aanad awoodayna ilaahay kuma saarin subxaana wa tacaala awooddaadu waxay noqonaysaa hadal tira waar ka daayaan la dulmin waar dulmiga ha laga daayo gacan inaad ku qabato labadaba way noqonaysaa haddaanad gacan iyo af midnaba awoodayna qalbiga inaad ka nacday noqonaysaa marka qofka madluumkaa lama hoojiyo walaa yakhdulu garabkiisa lagama baxo waa in dhinaciisa la taagnaada wa ibraari alqasam qadiyadda shanaadna waxa weeyaan ibraar alqasam allahuma salli calaa xamed ibraar in loo baarinimo sameeyo oo loo dhega nuglaado alqasami dhaarta oo loo fuliyo qofka qofaa kugu dhaartay wallahi bilahi waxaad sadii samaynaysa wallahi bilahi waad raacaysa wallahi bilahi arrinkaa waad ii fulinaysaa wuu kugu dhaartay inaad tirahdo maxaad igu dhaaranaysaa ood ku canaada maaha qol hadduu qof muslim yahay waxa weeyaan waad fulinaysaa laakiin waxay ku xidhan tahay shaygaa uu ku dhaartay inaanu shay xaaraan ahayn oo diinta ilaahay nacabtaye wax bannaan oo iska hagaagsan uu yahay waad u fulinaysaa waayo haddaad fulin weydo qofkii wuxuu ku dhacaya kafaaratulyamiin inuu dhaartiisa ka kafaaro gudo oo uu soomo saddex maalmood ama uu masaakiin tobanaa cuquudiyo ama uu masaakiin tobanaa maryo u geliyo gebigooda qarash weyn ayaa haddii kale keenaysaayo haddii dhaartii fuli weydo tila hebelo wallahi waad raacaysaa ku raaci maayo halkaa ka baxo dabcan waxaa laga soo reebaa dhaartu hadday tahay teenan afka iska timaada ee aanu qofkii sogeyn inuu dhaartay in kale wallahi bilahi wacaynkayo bilahi lisaa maaha taa iyada meesha kuma jirto laakiin markaad aragta inuu dhaaranayo qalbi ka tahay waa inaad u fulisaa si kastaa kugu adkaatee kol haddaanay xaaraan ahayn waa ibraar alqasam iyana waa tixgelin wanaagsan wa raddi salaam salaanta in la radiyo in la radiyaa waa waajib in la radiyo salaada laga jawaabaa waa waajib yaa radiyaya haddaad keligaa tahay waa farducayn keligaa waa farducayn kugu tahay haddaa koox tihiinna qof keliyaa idinkaga filan qof keliya ayaa idinkaga filan hadduu dhaha wacalaykum asalaam khalaas waa dhammaatay wa tashmiit alcaadis qofka hindhisay in loo duceeyo laakiin shardi baa ku xidhanoo waa inuu idhaahdaa alxamdu lilah rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa laba nin ku ag hindhiseen midna wuxuu ku yidhi yarxamuka allah midna kuma odhan kii kalea su-aal weydiiyey yaa rasuul allah hebel wuu hindhisay yarxamuka allah waad u ducayso ilaahay ku naxariistaa tidhi aniga maxaad igu ducayn weyde aniga maxaad igu ducayn weyde wuxuu ihi farqi baa idin dhexeeya isagu wuxuu ihi alxamdu lilah fashamatuhu waan u duceeyey adna waxba maad odhan caadaad kaga hindhistay bilaa adoon waxba digriya raacin khalaas dabeetana dee duca ma lihid qofku waa inu alxamdulilah idhaa yarxamuka allah baa la odhanaya isna yahdiikum allah wayaslix baalakum xataa yuhuuddaa ku dadaali jiray yuhuuddu intay rasuulka ay yimaadaan agtiisa ayay iska hindhisin jireen intay sankasaa idhahdaan bay ama idhaa isqabtaan bay hindhis iska keeni jireen maxay rabaan in la yidha- inuu rasuulku u yidhahdo yarxamuka allah waxay og yihiin naxariista ilaahay in la aqbalayo markuu duceeyo rasuulku laakiin calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhan jiray yahdiikum allah allah idinsoo hanuuniyo ha waayo gaal lama odhan karo yarxamuka allah muxuu lagu naxariisanaya wixii lagu naxariisan laa ma hayo tawxiid buu hayo ma hayo wanahaana taasi waa toddobadii in lays amray wanahaana wuxuu noo diiday can aaniyati alfida weelka fidada ka samaysan waa macdantan qalinka la yidhaahdo weelka ka samaysan iyo dahabkaba ha fidadu waa macdan caadi inagoo aanan aqoonin inama soo gaadhay innaga Eh, iyo weelkeedu waa isku mid iyo weelka dahabku labadu waa isku nooc maxaa taa loo diiday weel dahaba hadduu qofku ku cuno ama uu ku cabo ama fida ah awalan waa nooc min atakabur waa kibir kaanama dadka inuu ka sarreeyo oo kuwa kale jaandi iyo eeri iyo waxay la kale ay ku cunayaan anna dahab baan wax ku cunaayo waxay leenaha kuma cunay ka dhigantay kow ta labaad waa nooc min alisraaf oo weel dahab markaad soo iibsato intee qiimihiisu noqonaya waa wax aad iyo aad u sarreeya rasuulkuna wuxuu tilmaamay sala allahu caleyh wasalam qofka weel dahaba ama fidaha wax ku cabaya inuu calooshiisa ku qaru- ee, kaga quruqurucsiinayo naarta jahannama inuu ku gurayo ayuu sheegay walciyaadu billah marka qadiyadaasi wax bannaan maaha wa khaatami dahab iyo kaatun dahaba kaatun keliya loogama jeedo waa in la xidho uun fargashi keliya maaha in faraha lagu xidho in siris laga dhigto in shuuli laga dhigto in siyaabo kale loo isticmaalo ragga waa laga xarimay taa hore dabcan weelkeedu rag iyo dumarba waa xaaraan laakiin tan xidhashadu dumarka waa u bannaan tahay raggana waa ka xaaraan waalxariiri xariirtuna waa xaaraan rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam muxuu intaa inoo diidayaa waxaa kaloo ka mid a waxyaalaha lainoogu diidayo dahabka iyo xariirta iyo fidadaba waa waxyaalaha aakhira lagu isticmaalayo jannada qofka adduunka ku isticmaalaana aakhira ku isticmaali maayo walciyaadu billah waa waxaad soo degdegsatay oo aad hore u isticmaashay hore u cuna dib u qatan ha qofka hadduu hore u cuno dib u qatan waxa weeyaan adaa soo qadintay sida khamrigaba qofka adduunka khamri ku cabaa aanu aakhiro afka saarayn ka jannada ee aan xumaanta lahayn ee sakhraanka lahayn ee qurunka iyo urta lahayn afka saari maayo kii xumaabaad ka soo hergataa la odhanaya waalxariir wadiibaaj markii xariirta oo dhan la sheegay ayaa afar nooc oo xariirta ka mid oo ka dambayna la sheegay afartaa maxaa loo sheegayaa si aan laysu odhanin xariirta guudun baa la diideeye kuwan gaarkaa lama diidin markaasaa gab- dhammaantood la israacinaya addiibaaj waa xariirta aadka u jilicsan walqasiyi waa xariir yar adag oo lagu sameeyo balda iyo magaalo ku taalla xeebta yaman oo la dhaha alqas ayaa la dhaha qasiyi walistabrak waa xariirta teeda jilicsan ee aadka u jilicsan wa can almayaasir almayaasir markaa xadiis gaaray ku timi iyadu sheekhu waa ka daba keenayuun almayaasir waxa weeyaan xariir la soo qaado oo kooraha awrka ama faraska lagu goglado iyadana waa la diiday oo halkaa gogol laga dhigto can ibni cabaasin ana abubakr sidiq radi allahu canhu kharaja waxa uu soo baxay wadalika taasina waxay ahayd bacda wafaati rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam walxaal waxa uu soo baxay cumaru cumaro yukalimu nnaasa dadka la hadlaya faqaala wuxuu uhi ijlis fadhiiso faabaa wuu diiday fatashahada wuu ashahaatay abu bakr o abu bakr famaala ilayhi nnaas dadkii baa u soo leexday wa tarakuu cumar cumarna waa ka yimaadeen faqaala wuxuu uhi amaa bacdu intaa kadib faman kaana minkum qofka idinka idinka mid ee yacbudu caabudaya muxamadan nabiyullaahi muxamed caabudayay faina muxamadan qad maat nabiyullaahi muxamed waa geeriyooday waman kaana yacbud allah qofkii allaha caabudaya ilaahay caabudayena faina allaha ilaahay xayin waa ilaah nool laa yamuutu aan geeriyoonayn qaala allahu caza wajal wamaa muxamadun muxamed ma aha ilaa rasuulun rasuul mooye wax kale ma aha rasuulkaasoo qad khalad ay tegeen min qablihi hortii arrusulu rusul badan ay tegeen ilaa laga gaadhay ashaakiriin wallahi ilaahay baan ku dhaartay buu leeyahy saxaabiga warinaya ibni cabbaas lakaana waxaad moodaa annaasa dadku lam yakunuu yaclamuuna inaanay ahayn qaar garanaya ana allaha anzala hadi alaaya in ilaahay aayadda soo dejiyey xataa talaaha abubakar ilaa abubakar uu akhriyey fatalaqaaha annaasu minhu dadku isagay ka qaateen fatalaqaaha annaasu dadku waxay ka qaateen minhu isaga famaa yusmacu basharun qof lama maqlayn maalintaa ilaa haddii la maqlayana yatluuha wuu akhriyaya waa afkaa lagu dahaya maalintaas o dhan xadiidkani dabcan wuxuu ka warramayaa xaadisadii khatarta ahayd ee dhacdadii eh, murugada lahayd ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku timi waa geeridii rasuulka markuu adduunyada ka faaruqayey sala allahu calayhi waaalih wasalam dabcan muddo ayuu la baaxadegayay xanuunka markuu geeriyooday waxa saxaabada ku dhacay waxaan hore ugu dhicin waayo waa musiibo muslimiinta ku timaada tii ugu weyneyd rasuulkuna wuxuu odhan jiray sala allahu calayh wasalam qofkay musiiba ku timaadow si taadu u yaraato musiibada geerideeda xasuuso waayo musiibo ka weyni ma jirayso markaa taadu sidaa u yaraato waxaad xasuusataa in rasuulkaagiiba dhintay sala allahu calayhi wasalam marka mar alle markii uu geeriyooday waa maalintii madiiniba ay madoobaatay anas bin maalik wuxuu lahaa maalintuu rasuulku soo hijrooday ee madiine uu yimi maalin ka wacnaa oo ka nuur badnaa oo ka caddayd may jirin maalintuu geeriyoodayna maalin ka madoobayd oo ka murugo badnayd may jirin dabcan marka dhacdooyin culus ay dhacaan dad badan ayaa khalkhala oo wacyigooduba tagaa oo waxay ku hadlayaan ama ay samaynayaan isgaran waaya sayidina cumar radi allahu tacaala canhu oo raganimo iyo nin adayg lagu ogaa ayaa xataa maalintaa ishayn kari waayey isagoo xataa sii ogaa inuu rasuulku dhimanayo oo maalintay ku soo degtay alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum lislaama diina maalintii soo degtay ayuu ilmeeyey waxaa lahi yaa cumar maxaad la ilmaynaysaa suu yihi waxaan ogahay maktamala shayun ilaa badaa naqsu wax kastoo dhammaystirmaa nusqaan buu bilaabaa ya waxaan ogahay kol haddii la yidhaha maantu dhammaystiratay diintii in arrimuu nusqaan bilaabayaan wuu sii ogaa laakiin wuxuu filayey in rasuulku muddi sii noolaanayo markuu geeriyooday ayuu cumar ishayn kari waayey seef buu la baxay wuu khudbadeeyey masaajidka wuxuu leeyahay yaan maqlin qof leh rasuulkii baa geeriyooday waxaan ogahay qaar munaafiqiina oo meelaha ka nuxnuxleh oo le rasuulkii baa dhintay muu dhimanin ilaahay baa dheelmiyey oo israa wal micnaha sidii loo dheelmiyey samada loo geeyey ayaa loo geeyey sidii nabiyullaahi muuse loola ballamay ayaa loola ballamay wuu soo laabanayaa markuu soo laabtana rag buu gacmaha iyo cagaaba goyn doonaa isagoo khudbad noocaasa wadu hanjabaya ayuu soo galay abubakar loo yeedhay abubakr radi allahu tacaala canhu wuu dhaafay wuxuu galay qolkii rasuulku ku dednaa intuu ka fayday radia allahu tacaala anh maradii uu ka fay canhu uu ka fayday maradii ayuu dhunkaday wuxuu uhi dibta xayan wa mayitan nolol iyo geeriba waad wanaagsanaatay adoo nool iyo adoo geeriyoodayba waanu ka dul ooyey ina allaha laa yujmac calayka mawtatayn ya rasuul allah rasuul allow ilaahay laba goor ku dili maaye markii lagugu talagalay waa dhimatay markaasuu daday xaggana u soo dhaqaaqay wuxuu ihi cumar ow aamus wuu maqli waayey deetna wuxuu ihi ilaya ayuha annaas dadow xaggayga u soo jeesta markaasaa xaggii abubakar loo jabay cumar gebigiisiina waa laga soo wada dhaqaaqay fatashahad abubakar waa shahatay macnaheedu waxa weeyaan wuxuu bilaabay istiftaaxa in alxamda lilah saa loo furfurto u furfurtay famaala ilayhi nnaas watarakuu cumar faqaala wuxu uhi ama bacdu dadkii buu dejinayaa qalbiga ayuu dejinayaa xaaladda dhacdayna wuu xog warramayaayo xogtii rasmiga ahayd buu siinaya wuxuu leeyahay faman kaana minkum yacbudu muxammadan waar dad yahow qofkiinii muxamed caabudayey ee islaamnimada iyo tawxiidkuba nabiyullaahi maxamed kaga xidhnaayow fa ina muxammadan qad maat nabiyullahi maxamed waa dhintay waman kaana yacbud allaha qofka ilaahay caabudayaana fa ina allaha xayun laa yamuut ish waa diin qofkuma xidhnaa nebiga diin baa loo soo diray gaadhsii baa layidhi wuu gaadhsiiye khalaas inaka mayitun wa inahu mayituun aayaddii buu akhriyey wamaa muxamadun muxamed maaha ilaa rasuulun qad khalad min qabli rusul afa in maata aw qutila inqalabtum calaa aqaabikum hadduu iska dhinto bes u dhinto ama la dilo waar miyaa gaaloobaysaan oo dib baa u noqonaysaan baa la leeyahy waman yanqalib calaa caqibayhi falan yadura allaha shaya wasayajzi allahu shaakiriin wallahi waxaan ku dhaartay buu leeyahy ibnu cabbaas lakaana annaasa waxaad moodaa dadku siday u mashquulsanaayeen lam yakunuu yaclamuuna inaanay ogeynba ana allaha anzala hadi laaya in ilahay aayadda soo dejiyey xataa talaha abubakar fatalaqaa annaasu minhu dadkiibaa ka qaatay isaga oo afkiisa ka qaatay famaa yusmacu basharun qofna lama maqlaynin ilaa yatluha wuu akhriyaya marka waxa weeyaan marka xaaladaha culus dhacaan dadka cilmiga leh ee ahlu cilmigaa ayaa lagu baxaa iyagaa ummadda dejiya iyagaa ummadda xaaladooda cagta u dhiga radia allahu tacaala canhu abubakr sidiiqna ummadda xadhig buu noqday mar may ahayn laba may ahayn saddex may ahayn ilahay iyaga ayuu ku badbaadiyey subxaanaka allahuma bixamdika nashhadu an laa ilaaha illa anta nastaghfiruka wanatubu ilayk alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu cala nabiyihi alamiin wcala aalihi waasxaabihi alguri almayaamiin wataabiciina lahum biixsaani ila yowm iddiin ama bacd waxaynu ku soo jirnay oo inoogu dembeeyey xadiidkii toddoba iyo lixdan tilmaamayeyna rasuulka calayhi salaatu wasalaam geeridiisii iyo saxaabadu sida ay xilligaa u fikirayeen iyo mushkiladda ku dhacday inta ay leekayd iyo sida ragga qaarkood ay u xaaladdu ay uga dhabaqday iyo sida ilaahay subxaana wa tacaala ugu badbaadiyey abubakr sidiiq iyo fahankii ilaahay siiyey xadiidka sideed iyo lixdanaad عن أسامة بن زيد قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت ويسو فرين درتي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم نبي إنتي سيأو سو فرين درتي إليه إسقى محي فرين توهيد أن ابنا لي إن أن دليبا قبض جيريونية إيه فأتنا نوكال بلاده فأرسل إسنا وحاودري يقري السلامة isagoo salaan gaadhsiinaya buu ku yidhi wayaquulu waxa uu ku lahaa inna lilaahi ilaahay wuxuu leeyahay maa akhada wuxuu qaatay isagaa leh walahu maa acta wuxuu bixiyana isagaa iska leh wa kullu shayin shay walbaana cindahu ilaahay agtiisa biajalin musamaa xilli go'an bay leeyihin ee faltasbir ha sabirto ha adkaysato waltaxtasib ilaahayna ajar ha kaga dalabto farrintii baa gaadhay fa arsalat ilayhi way soo farriin dirtay haddana tuqsimu calayhi iyadoo ku dhaaranaysa markan oo dhaarinaysa maxay ku dhaaranaysaa layaatiyannaha yimaadee oo yimaado wallahi wuu imanaya faqaama wuu kacay kol haddii dhaar gaadhay wa macahu waxaa la socday saca bnu cubaada wa mucaadi bnu jabal wa ubay bnu kacab wa zay bnu haabit wa rijaal iyo rag kale fa rufica ilaa rasuuli lahi sala allahu alay wasalam rasuulka wiilkii baa loo soo qaaday wanafsuhu tataqacqacu naftuna way qiric lahayd waa markay nagu dhahno tataqacqactay leeyihiin way qiric lahaydoo waa isan qarhaysay fa qaala waxa uu yidhi raawigii xasibtu waxaan filayey annahu qaala inuu yidhi usaama kaannahaa shannatun kaannahaa shannun waxaad mooddaa naftu markay baxaysay sanqadha ay samaynayso sibraar biyo ku jiraan shannun waa sibraar biyo ku jiraan oo aan biyii buuxin oo markaa ciyaaraya oo sanqar samaynaya markii loo soo dhiibay ilmihii xaaladdaa ku sugnaa fafaadad way burqatay caynaahu indhihiisii waan wanaagsanaa sala allahu alayh waaalih wasalam ilmay la burqadeen faqaala sacad waxa uu yidhi yaa rasuula allah maa haada waxaan maxayin ilmadana waa maxay qaala wuxuu uhi haadihi tani raxmatu waa naxariis jacalaha allahu ilaahay geliyey fii quluubi cibaadihi addoomihiisa qalbigooda ayuu ilaahay dhigay naxariistan wa inamaa yarxamu allahu ilaahay wuxuu u naxariistaa uun min cibaadihi addoomihiisa wuxuu uga naxariistaa alruxamaa kuwa iyagu naxa ee naxariista ayuunbuu ilaahayna u naxariistaa subxaana wa tacaala ee xadiiskani wuxuu ka warramayaa ee wafaadka iyo geerida haddii kii horeba ka warramayey kana wuu ka warramaya kii hore wuxuu ka warramayey geeridii rasuulka calayhi salaatu wasalaam kana wuxuu ka warramayaa geeridii ubadkiisa oo ilmahan dhimanaya geeriyoonaya awow ayuu u yahay oo inantiisaa dhashay usaama wuxuu leeyahay arsalat ibnatu nabiyi ilayhi inantiisaa usoo farriin diratay inantani waa tuma waxaa la yidhi waxa weeyaan zaynab qola waxay leeyihin waa ruqaya qola waxay leeyihin waa faadima culimmaduna waxay u badan yihiin inay tahay zaynab ilmaheedii caliy ibni abilcaas inuu yahay ilmahani oo markaa toddoba jir meelaha ahaa ayaa ay u badan yihiin waayo waxay leeyihin ruqaya ilmaheeda keliya geeriyooday wuxuu ahaa iyadoo maka la joogo muxsin oo uu cali dhalay oo ka yaraa xasan iyo xusein isaguna dhicisbaa buu ahaa oo maba dhammaysba mu ahayn ilmo dhicisana looma yeedho cid oo lama idhaahdo ee ilmo dhicisaa iga geeriyoonay lama odhanayo taa lama odhanayo saa awgeed waxa keliya weeyaan caliy ibna abilcaas dabeeto waxay leedahay ina ibna lii qabida qabida maxay uga jeedaa naftii baa laga qaaday uu geeriyooday xilligaa muu dhiman laakiin kol hadday naftu halkaas soo gaadho dib u laaban mayso xulquumka hadday xawlalmariidka soo gaadho ma laabanayso waanu geeriyoonayaa ficlan marka wixii dhici doona ayay iminka ka sii sheegtay oo qofka haddaad tiraa ilmaha geeriyoon doona ee soo dhaqaaq iyo inagu waa naqaanaa marka wax sheegana wax dhiilo leh wax dhacay baan ka soo qaadanaa waa la isku rogmaday qof baa dhintay waxba qofkii waxaad doonaysaa inuu dhaqso usoo kaco laakiin haddaad tiraa waxbaa soo dhici doona iyo waxbaa soo socda waxaa laga yaaba inuu niyadda iska idhahdo doorta ha dhacay sugamaha soo dhawaado marka way ku sii talax tegaysa waxaa leeda wuu geeriyooday ilmahaygii ee faatina noo kaale rasuulku calayhi salaatu wasalaam uma tegin faarsala farriintiibu ku celiyey yuqri salaama salaaniga gaarsii oo yaquulu waxa uu leeyahay ku dheh ina lilaahi ilaahay wuxuu leeyahay maa akhada wuxuu qaato walahu waxa kaluu leeyahay maa acdaa wuxuu bixiyo wa kullu shayin cindahu shay kastaana ilaahay agtiisa waxay ku leeyihiin biajalin muddo iyo wakti musaman magacaaban ee faltasbir ha sabirto waltaxtasib ilaahayna ajar ha kaga dalabto ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma raacin siday rabtay muxuu u raaci waayey siyaabo badan bay sheegaan culimmadu hal mid baa ugu muhiimsan halka mida ugu muhiimsan waxa weeyaan wuxuu baraayey inay ilaahay u sallimto oo qadarka ay ku raalli noqoto oo ilaahay taladiisa ay u dayso imaatinka rasuulkuna nafna aan u baajinayn dibna xataa aan u dhigayn imaatinka rasuulku waxba qaban maayo waayo ilaahay baa subxaana wa tacaala qur-aanka ku sheegay walan yu'akhir allahu nafsan ida jaa ajaluha rasuulkii muxamed sala allahu calayhi waaalih wasalam ee ilaahay agtiisa qaaliga ku ahaa ayaa yimiya hala joojiyo la odhan maayo ha laga daayna la odhan maayo marka imaatigiisa iyo imaatila'aantiisu waxba ma soo wada e ilaahay u daa arrinkiisa ayay ka ahayd cashar buu barayey la yidhaahdo in ilaahay go'aanka uu sameeyu gaadho aan cidi joojin karayn laa mucaqiba lixukmi ilaahay xukunka uu rido lagama daba tago iyadii laakiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam xaqeediina wuu ilaaliyey oo wuu salaamay cilmina wuu u sheegay casharkaa kalena wuu rabay inay fahanto inaan imaatinka rasuulku waxba qabanayn salaantii waxa weeyaan salaaniga gaarsii buu yidhi waxaa kalood u sheegtaa ilaahay wuxuu qaatay isagaa leh wuxuu bixiyana isagaa leh bixinta iyo qaadashada kebaa horreeyey bixintaa horreysay maxaa qaadashada loo horreysiiyey ilaan xaaladda la joogo imika waa xaalad naftii la qabanayo ee imika waxba la bixin maayo maadaama ay bixintu horreysay haddana mawduuca la joogaa waa naf la qaadayo o la siibayo markaasuu rasuulku leeyahay ilaahay wuxuu qaado dad iyo xoolaba isagaa la bixiyey marka horeba waa ammaano ilaahay celiyey muddo yarnay nala joogaysay kulamanaynaan ballamin ilaahay ilaahay oo ilmahaasi intaasuu ii noolaanaya waan manaafacasanaya intaasuu ii gaadhaya kumaynaan ballamin goortu doonuu ilaahay subxaana wa tacaala ku siiyey adoon ogeyn iminkana uu kaa qaadaya walahu maa acda wuxuu bixiyo dad iyo dunyaba ilaahay isagaa leh subxaana wa tacaala marka ha isku dhejinin ha isku dhejinin hana ti maxaan ku dhahdaa naftana ha iska dabaridin oo nafta ha raacinin wkullu shayin cindahu biajalin musama taasi waa qadiyad muhiima wax walbaaba ilaahay agtiisa mudduu ku leeyahy aanu kana awalayn kana akhirayn wax qadin mayaa ma jiro wax iska dhacaana ma jiraane xagga ilaahay buu ka xukumayey xagga alle ayuu ka xukumayey haddaba adiga maxaa kula gudboon markay caynkaa tay ilaahay waxaan isaga ku siiyey isagaa kaa qaadaya waktina wuu u dhigay maxaa kula gudboon laba shay faltasbir waltaxtasib qofka fiican ee qiimaha badan ee caqliga leh ee iimaanka lena saasuu yeelaa muxuu yeelaa wuu ku adkaystaa wuu sabraa ajarna ilahay buu kaga dalbadaa ka aan iimaanka lahaynan caqliga lahayna xikmadda lahayna muxuu sameeyaa labadan ubuu isaseejiyaa qayladiisa iyo bacbacdiisuna waxba ma qabato qofkii horreer waa dhimanaya khalaas laakiin isagun baa ku waayaya ajarkii ajarkuu ku waayaya qofku hadduu dhaha inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun oo ilaahay subxaana wa tacaala ajar ku weydiisto allah u cawilo wax ka wanaagsan jannada u dhiga suu ilahay yidhaha qofkaygii waxaa ka soo qabateen qofkuu jeclaa ee u bedela oo yaa rabbi maxaan ugu bedelnaa intaas uga dhisa oo bayd guri ilaahay jannada uga dhisa qofka saa looga dhisaa kan kale laakiin muxuu sameeyey qaylada iyo boodboodka iyo oohintu oohinta waxaa sheegaya codka ah taylmada ah maaha waxay kordhinaysaa ma jirto qofku u dhimanaya kolleyba waan u dhintay sidaa awgeed baa dadka boodbooda ama timaha jeexjeexa ama timaha googooya ee dharka jeexjeexa waxaa lagu yidhaahdaa caqliga yeesha oo caqligiina soo celiya oo nin xigmaada wuxuu ku yidhi qof qaylanaya o ooyaya waxaad iminka samaysaa waxa doqonku sameeyo afar cisho kadib suri muxuu doqonku sameeya afar cisho kadib suri dee iska aamusa aamus taagwaa ayuu aamusaa kol haddaad aamusaysaba ood aamus ku dambaynayso afar cisho ha isxiijinine iminka kasii bilow ilaan goole waad aamusaysaa miyaad wadaysaa weligaa allaha ma wadaysid saa awgeed iminka sameeyo ajarkiina hel sabirna ha lagugu waro xagga ilaahay ma sabir laha qudheedu laakiin way waalaloobeysaa waa waalido bal inuu rasuulku ha yimaado ayay leedahay fa arsalat ilayhi mar labaad bay soo dirtay tuqsimu calayhi waabay ku dhaaranaysaa layaatiyanaha wallaahi billahi wuu imanaya ha yimaado waa aabaheed rasuulkuna sala allahu calayh wasalam isagaabayna barayey qofku hadduu kugu dhaarto in loo fuliyo wuu fuliyey faqaama wuu kacay koox saxaabaa la socday saca ibnu cubaad mucaadi ibnu jabal ubay ibnu kacab say ibnu saabit iyo rag kale fa rufica ilayhi ilmihiila sidaa loo soo qaaday wa nafsuhu naftiisiina markaa ruuxdii tataqacqac waa sanqarhays qofku u qareec lahaa fa qaala wuxuu uhi xasibtu waxaan moodayey annahu qaala inuu yidhi raawiga usaama kaannahaa shannun waxaad moodaa sibraar biyo ka quruqurcu leeyihiin inay saasoo kale naftu leeday fafaadat caynaah rasuulka xaaladaasoo kale wuxuu ahaa dadka ugu raxmadda badan ilaahayna naxariis wuxuu ka siiyey inta ugu badan deetna ilmihii yara ee waalidka u ahaa ee awowga u ahaa ayaa loo keeno xaalad xun marayo naftu ay ka sii socotay ka gurmayso wuu ishayn waayey fafaadat caynaahu indhihii baa si habila-aana u shubmay ilmo iyo naxdin faqaala sacad baa yidhi yaa rasuula allah maa haada saxaabadu ridwaan ullahi calayhim waxay aad iyo aad ugu wacnaayeen shaygay fahmi waayaan rasuulkay weydiin jireen sala allahu calayh waaalih wasalam waayo waxay yaqaaneen in loo diiday baroorta ha barooranina iyo cilmadii ayaad kaga darsantay suu mooday sotii rasuulku uu diidi jiray ee baroorta maa haada yaa rasuula allah rasuul allah waa maxay markaasuu yihi haadihi raxma waa naxariis jacalaha allahu ilaahay geliyey fii quluubi cibaadihi addoomihiisa qalbigoodu ilahay dhigay laakiin intan aan isugu naxariisanayna qalbigeenna la dhigay intee baa u malaynaysaan ina lilaahi miatu raxma ilahay wuxuu leeyahy boqol naxariisood ansala minha waaxida midh buu inoo soo dejiyey markaasaa dad iyo xoolo iyo dugaag iyo nooc walba midhkii baynu kala qaybsannaayo aynu isugu naxariisannaa kaasay hooyadu ilmaheeda ugu soo kacaa sada dhexe xayawaankuna lugta ilmihiisa kor uga qaadaa si aanu lugta ugu dhufan waa midhkii keliya sagaal iyo sagaashankii kalena ilaahay wuxuu u diyaariyey muuminiinta aakhiro waa midhkii ayaa ilaahay qalbigeenna geliyey wa innamaa yarxamu allahu min cibaadih ilaahay addoomihiisa wuxuu u naxariistaa uun alruxamaa xadiiska intiisa dambe waa shay muhiima ilaahay ummaddiisa wuxuu uga naxariistaa kuwa naxariista waxay la macno tahay xadiiskii ahaa irxamuu man fi اlardi yarxamkum man fi الsama ay isku macno yihin wاljazaau min jinsi اlcamal kama tadiinu tudaan sidaad yeeshaa lagaa yeelaya saaad u dhaqanto ayaa lagula dhaqmayaa haddaad ilaahay ummadiisa dad iyo xoolaba u naxariisato ilahayna waa ku naxariisanaya naxariistuna waa shay qaali ah waa naxariista caamka ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala qof dumaroo xun saynu soo maraynay lagu janneeyey nin dariiq marayey oo muslimiinta dariiqii laan arkay laantii gooyey baa lagu janneeyey waayo wuxuu u gooye wuxuu ahaa laantaasi dad bay ku dhici oo isha kaga dhici ee ka goobu uga gooy waa intaas keliya mujarad waa naxariisti waa naxariista saxaabada weydiinaya rasuul allah oo naxariista miyaana lagu naxariisanaya xayawaanka suri fii kulli kabadin radbatin sadaqa shay kasta oo beerkiisu qoyayoo naf leh waa sadaqa ayay ku leedihiin waa laydinku naxariisanaya marka waa naxariista caamka ah waa naxariista rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilmaha ilmaha yar intuu kor u qaado uu dhunkanayay ee ninka caraabiga lahaa yaa rasuula allah awa tuqabiluuna sibyaanakum oo carruurtiina miyaa dhunkataan ina lii cashra min alwalad maa qabaltu waaxida minhum toban baan leeyo midh ma dhunkan weligay maxaa isu kaaya geynaya isagu waxa laga yaaba inuu isleeyahay akhlaaqdii iyo dhaqankii ragga maaha markaasuu rasuulku yidhi awamaa amliku laka in kaana allahu nasaca min qalbika raxma oo haddii ilaahay qalbigaaga naxariistii ka saaray maxaan kuu qabtaanu waxba ma qaban karo qalbigaagii waa maran saa ogeed baa awlaaddii kaa soo gooday aanad waxba ka siinin xanaankaaga iyo xanaanadaada iyo jileecaaga iyo naxariistaada marka xadiisku wuxuu tilmaamaya arrimo badan oo ugu horayso shayga ilaahay ku siiyo inuu kaa qaadi karo inaad ku sabirto ilaahayna ajar kaga dalabto iyo qofka lagu dhaartaa inuu dhaarta fuliyo iyo nafta bini aadanka ah ilaahay xilliga uu qaadayo hadduu qofku ilmeeyo oo naxdinta la ilmeeyo aanay dembi ahayn laakiin shayga dembiguu yahay in la qayliyo oo codkaaga la maqlo baroorta ayaa ayaa ayaa ayaa ayaa xaaraana can sabura ibni jundubin radia allahu canhu qaal kaana nabiyu nabigu wuxuu aha sala allahu alayh waaalih wasalam idaa sallaa markuu tukado salaatan salaad marka uu tukado aqbala calayna wuuna soo qaabili jiray biwajhii wejiguu noo soo jeedin jiray xagganuu soo eegi jiray faqaala waxa uu odhan jiray man ra'aa minkum alleylata xalay yaa arkay ru'ya riyo yaa arkay kiinee xalay riyooday qaala waxa uu saxaabigu yidhi fain ra'aa axadun ru'ya haddii midkaya riyooday qasahaa wuu uga qisoon jiray fayaquulu waa uga jawaabi jiray maa shaa